بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم وبعد درسي waxaanu ka bilaabaynaa balaaqadaha albalaaqatu alwaadixa marka halka dowladda waxaa ku qoran kitaabka dowladda qawaacidkii qaacidooyinkii oo qura saa aragteen oo wax miithaalana aanu la socon ee wax kale oo matniyana aan lahayn saa daraaddeed waxaa fiican marka si qaacidada loo fahmo in la haysto balaaqatulwaadixaha lafteeda sida aynu inta matniga ama amhilada uu sheekhu keenay aynu markaynu intaa akrino kadibna markaa qaacidada waa la fahmi karaa ama way fudud tahay marka hadda macalasaf anigoo yar kala buluqbuluq leh waxa aan kasoo tegayba kitaabkii dowladda ayaanan aan haysan marka haddii aa haysataan maalan laakiin qaacidadii waan haystaa koob iyo waxaynu ka bilaabaynaa qaybta cilmulmacaaniga oo ay kutubulbalaaqa badankooda ay ka bilaabaan kitaabkeenna laakiin tartiibta waa khilaafsan yahi wuxuu ka bilaabay qaybta bayaanka qismulbayaan oo ka kooban tashbiiha iyo isticaarada ama majaaska majaaska adigu waxa majaaska iyo kinaayada saddexdaa ka kooban tashbiihu isaga oo ka tirsan xaqiiqada ayaa la hormariyey bacdama uu majaaska ku dhisan yahay tashbiih ku dhisan yahay marka kinaayada saddexdaas laakiin waxaanu ka bilaabaynaa sida kutub albalaaqa ay uga bilowdo horta qaybta hore oo ah cilmi almacaani cilmi almacaani wuxuuna noqonayaa kitaabkiina kan safxadda koob iyo lixdan safxadda koob iyo lixdan ayuu kitaabkiina noqonayaa insha alla halkaasaad soo saaraysaan marka ayib bismi illahi raxmaan iraxiim wuxuu odhanayaa cilmi lmacaani cilmiga la yidhaahdo cilmi lmacaani oo ka mid ah culumta balaaqada saddex cilmi baa la isku yidhaahdaa oo markay doonaana mid walba magac gaara uu la baxo ayaa balaaqa la isku yidhaahdaa cilmiga koowaad waxaa loo yaqaanaa cilmulbayaan oo hadda saddexdii aan sheegayay buu ka kooban yahay cilmiga labaadna waxaa loo yaqaanaa cilmu lmacaani almacaani baa loo yaqaanaa oo isaguna markaa funuun ayuu ka kooban yahay ama mawaadiic sida khabarka iyo inshaha iyo musaawaadka itnaabka qasriga alwaslu walfaslu mawaadiicda caynkaas ah ayuu insha allahu ka hadli doonaa marka ka ugu horeeya waxa weeyaan in la qaybiyo marka ugu horeysa loo qaybiyo kalaamka la qaybiyo oo loo qaybiyo khabar iyo inshaa taqsiimu lkalaami ilaa khabarin wa inshaa culamaa lbalaaqa waxay u qaybiyeen kalaamka khabar iyo insha inuu yahay khabarka waxaa u yaqaanin alkhabaru qaacidada koowaad ee dersigaas waxa weeyaan maa yasixu an yuqaala liqaa'ilihi inahu saadiqun fiihi aw kaadibun falkhabar waxa khabarka ahi maa yasixu waxa ay suuragal tahay weeye ama ansaxayso an yuqaala liqaa'ilihi lahu in lagu yidhaahdo qofka yidhi hadalkaasi uu ka soo fulay in lagu yidhaahdo inahu qofkaasi saadiqun fiihi hadalkaa uu sheegay run buu ku sheegay oo waa hadal runa buu sheegay aw kaadibun fiihi ama been buu ku sheegay hadalka qofku marka uu yidhaahdo ee uu ka soo fulo qofka mutakalimka ah hadalku hadalka la odhan karo hadalkaasi ama waa run ama waa been oo waa run idaa taabaqa alwaaqic waaqaca jira haddii uu waafaqsan yahay waa run haddii uu khilaafsan yahayna waa been hadduu qof iminka inagu yidhaahdo inoo soo galaahdo dab baa ka kacay xaafaddaa dhow shabba xariiqun dab baa kacay oo guryo qabsaday ninkaa haddii loo sii dhabo galo warkaa uu sheegay hadday run tahay oo sidaa u jirto waa saadiqun fiihi warkaa uu inoo sheegay run buu ku sheegay haddii aanu dabkaasi jirinna been buu ku sheegay marka waxaa la odhanayaa falkhabaru maa yasixu an yuqaala liqaa'ilihi innahu saadiqun fiihi iyada oo biqadi nadar can ilqaa'il wa can ilmukhbir iyadoo aan la eegeyn ama laga eegeyn cidda hadalkaa tidhi waayo dee waxaa jira cid hadalka ay tidhaahdo run mooyaane aanu been ba ahayn hadalka ilaahay subxaana watacaala ee qur-aanka ku yaalla ee uu ilaahay khabarka inoo warramay sida qiyaamadu inay dhici doonto janno iyo naar inuu ilaahay sameeyey dadna ahlu janno noqon doonaan iyo ahlu janno dadna ahlu naar noqon doonaan warkaasi run waxaan haynba ma aha waa un run alla dee beenba ma sheego rasuulkiisu sallallahu alayhi wasallam been ma sheego khabarkii kale ee mutawaatirka ah been ma aha laakiin waxaa laga eegayaa un hadalka ama khabarka meesha yaalla baa la eegayaa laga eegi maayo ciddii tidhi fa in kaana alkalaamu hadduu hadalku yahay markaa mutaabiqan lilwaaqic sida jirta mid waafaqsan kaana qaa'iluhu wuxuu noqonayaa hadalkaa ninka yidhi saadiqan mid run ku sheegaya wain kaana hadduu yahay kayra mutaabiqin lahu mid aan waaqica waafaqsanayna wuxuu noqonayaa kaana qaa'iluhu kaadiban fiihi ayib sidaa markaad garato cilmigan la yidhaahdo cilmi lmacaani waa cilmi gaarkiisa gaar marka loo tacriifinayana waxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan cilmigaasi waa usuulun wa qawaacidu yucrafu biha kayfiyatu mudaabaqati alkalaami limuqtada alxaal limuqtada alxaal waa usuul asallo la barto iyo qaacidooyin qaacidadana insha allahu tacaala waa arrin kulli ah oo guud ahaaneed oo yantabiqu calaa juziyaatihi ku daboolmaya ama waa ay soo wada hoosgelayaan juz-iyaadka shaygaasu leeyahay oo dhan qaacidada waa taqaanin xagga carabiga de waa aasaaska shayga oo waid yarfacu ibraahimu alqawaacida min albeyti wa ismaaciilu soo ma ahayn qawaacidda marka waa aasaaska uu ku taagan yahay ee shaygu ku taagan yahay iyo ususka ayaa la yidhaha qaacida la yidhahdaa marka waxa weeyaan usuul iyo qaacidooyin yucrafu biha oo marka usuushaa iyo qaacidooyinkaa la barto ayaa waxa lagu gartaa kayfiyatu mudaabaqati alkalaam sida hadalku u waafaqsan yahay ama uu ula haysto limuqtada alxaal xaalku wuxuu keeni lahaa muqtada alxaal iyo waxa haddaad aragto muqtada alxaalkaasi waa maxay yacni waa inuu waafaqaa qaradka iyo ujeeddada hadalka uu qofku ugu hadlay ee hadalka u soo kaxeeyey wax waafaqsan waa inuu yahay xaalkana waxaa la yidhaahdaaba arrinta qofka mutakalimka ah inuu hadlo oo hadalkan gaar ahaaneed uu ku hadlo qofka maaragtay waxaa ku kelifay baa la yidhahdaa ma ogtahay maaha qofka bini aadamka ahi waa insaan insaankana waxaa lagu tacriifiyaa inuu yahay xayawaanu naatiq soo maha xayawaan hadla hadalkaasina wuxuu daaran yahay waa xayawaan fekera xayawaan fekera waxyaaba badan baa ceeb oo qayliya oo hadla waa taqaaniin laakiin dhammaan hadalkeen wuxuu kaga duwan yahay waa hadal ka soo fulay maxay fikrad hadduu qofku fikrad waayo oo hadalkiisu uu ob yeelan waayo oo uu furan yahay maxaa la odhanayaa wuu waashay soo maaha waa kan markaa iska wada un kaasi dee muqtadal xaal ma le mutaabaqana male waxna male waa nin waalin hadalkii haddaba insaanka waxaa laga rabaa marka uu hadlayo hadal uu ka fekeray oo miisaaman oo marba ujeeddada uu ka leeyahay yacni gudanaya inuu ku hadlo sidii arrintaa loo dabageli lahaa ayuu kaa caawinayaa qofka marka halkaa waxaa imanaya marka hadalkii wuxuu ka kooban yahay alfaad sidaad garanaysaan ama naxwaha aynu ku barannay oo kelmad baa kelmad kale loo geynaya marka labadaa kelmadood la isu geeyo ayay macno bixinayaan oo wax la yidhahdo waxaa imanaya isnaad wax la yidhahdo isnaad isu tiirin iyo kelmad kaloo la yidhahdo musnad iyo kelmad kaloo la yidhahdo musnadun ilayhi musnadun ilayhi oo isnaadkii waa maxay kelmad baad kelmad ku dartay waa damu kelimatin inaad kelmad ku darto ilaa aqra kelmad kale calaa wejhin sina aad isugu darto ama qaab yufiidu faa'iideynaya alxukma xukun faa'iideynaya biixdaahumaa inay midkood cala alqura ta kale ay ta kale ay ku faa'iideynayso markaa ay ku faa'iideynayso maxaan ku dhahdaayey xukun oo ama xukunka ay ogoshahay oo sugayso ama ay nafinayso matalan haddaad tidhaahdo محمد قائم محمد waa taagan yahay محمد waa kelmad qaa'imna waa kelmad kale oo loo geeyey marka la isu geeyey marka waxaa la waxaa u dhexeeya waxa la yidhaha nisbo ama isnaad haddaba muxamedka hore aad wax ka sheegayso waxaad odhanaysaa musnadun ilayhi ka dambe ee aad aad ka sheegtay ee qiyaamka aad isaga ku sheegtayna waxaad odhanayaa musnad baa kelmaddaa la odhanayaa haddaad tidhaahdo maa huwa qaacidun maa huwa ma ahaanin maxamedku qaacidun mid fadhiyana taa lafteeda waxa waa labadii kelmadoodoo laisu geeyeyun oo huwa oo ah musnadun ilayhigii aad wax ka sheegaysay iyo qaacid oo ah ma fadhiyadii aad ka sheegaysay iyo xarafkii magaranaysaa diidmada ahaa ee inaan waxaan u sugnayn sheegaya oo maa huwa qaacidun oo maa huwa biqaacid marka waxa waxaa la yidhaahdaa isnaad baa la yidhahdaa haddaad si kale u tidhaahdo labada kelmadood kelmad waxa weeyaan maxkuumun biha wa- waa la isku xukumayaa waxaana loo yaqaanaa musnad kelimadina waa maxkuumun calayha waa iyada la la xukumayaa oo iyadaa wax loo tiirinaya waxaana loo yaqaanaa musnadun ilayha yacni hadalkeenna baa meesha ku imanaya hadalkaa marka musnad iyo musnadu ilayhi markuu yeesho ayaa wuxuu qaybsamayaa maxay khabar iyo inshaa markaa matalan ninka haysta kitaabka balaaqat alwaadixa amhiladiisa haddaynu eegno saynu arrintaa u fahamno Eh, qaala wuxuu yihi abu isxaaq alghazi ninkaa reer ghaza ee falastiin deganaa waxa uu yidhi lowlaa abu طayib ilkendiyu mamtala'at masaamicu nnaasi min madxi ibni xamdaan lowlaa abu ayib ninka abu ayib la yidhaahdo waa ninka axmed bin xusein almutanabi lagu lagu magacaabee alkindiyu ee reer kinde ahaa haddii aanu ninkaasu jirin wuxuu yidhi mamtala'ad may buuxsanteen buu yidhi masaamicunaasi dadka dhegahoodu kama buuxsameen min madxi ibni xamdaan ninka sayfudawle la odhan jiray ibni xamdaan abiin xamdaan la odhan jiray sayfudawle waa lagu naanaysi jiray ninka ammaantiisa waxaa dadka dhegaha u- ugu uga buuxiyey oo dhegaha uga guray ninka la yidhaahdo eh, mutanabi oo gabayo badan ku ammaanay oo aad iyo aad qasaa'id fara badan ku ammaanay oo in adeerkiina uu ahaa isna nin xoog weyn oo gaalada la jihaado oo geesiya oo dee boqora buu ahaa markaasuu isaguna aad buu u ammaanay hadalkaa iminka maxaa laga fahmay marka lowlaa abu ayib ilkindiyu mamtala'at masaamicu nnaasi min madxi ibni xamdaan waa warramayaa ninkaas wuxuu yidhi haddaanu ninkaa mutrabi la yidhahdaa jirin dadka dhagahoodu kamay buuxsameen ammaanta ibnu xamdaan ma runtiisaa talo markaas mise waa hadalkaas waa sabaabeen alleela waa run hadalkaas waa khabarkaas nooca waa khabar abu ayib laftiisa ayaa waxa uu yidhi axmed bin xusein baa wuxuu yidhi mar kaleeto laa ashraibu ilaa maa lam yafut damacan walaa abiitu calaa maa faata xasraanan isagoo isagu iska warramaya wuxuu yidhi laa ashraibu uma ahan qaltaago ilaa maa lam yafut waxaan tegin waxaan weli imanin uma ahan qaltaago damacan dama- damaaci dartii waxaan weli isoo gaadhin anigu uma ahan qaltaago buu yidhi anoo anoo damaaci samaynaya walaa abiitu ma barya buu yidhi xasraanan aniga oo qoomamoonayana calaa maa faata wixii iga tegey anigu waxaan iska ahay nin odayahoo yani qaanic ah oo raalli ahaansho badan oo qanaaco badan oo marba wixii aan haysto maan iskaga qancaa kulaha wax soo socda oo weli aan la gaadhinna uma sii hanqaltaago wixii iga tegay ee dhaafayna sida dadka doqomada iyo nacasyada iyo ay yeelaan allah haddaan sidaa samayn lahaa low facaltu lakaana kada wa kada low facaltu kada lakaana kada wa kada ayaan maaragtay ma idhaahda buu yidhi kaana waa khabar isagaana is sheegaya markaa een, haddii ay maaragtay dee runtii tahay waa runtii haddii kalena waa beenti marka waa khabar nin kalena wuxuu yidhi matalan miisaalada meesha inoogu qoran eh, ina albakiila wain afaada ghinan laturaa calayhi makhaayilu lfaqri ina albakiila abulcataahiya ayuu ahaa ninkaasi nin xakiima buu ahaaye Eh, wuxuu yidhi ina albakiila ninka bakiilkaa buu yidhi wain afaada ghinan haba helo xoono fara badan oo qaninimo ah ha hele la turaa calayhi waxaa laga arkaa buu yidhi had iyo jeer ninka bakiilkaa waxaa lagu arkaa buu yidhi makhaayilu lfaqri calaamadaha ee faqriga ninka hadduu bakiil yahay xataa hadduu taajir yahay calaamadihii faqriga ayaa ka muuqda soo hadalkaas markaa ma runbaa mise waa been baa la odhan karaa ina albakiila bal idinku qiimeeya ninka bakiilka ah wain afaada kiinan haba faa'iidaysto hodantinimee nin hodanaba ha noqdee oo hadda ilaahay wax siiyeye latulaa calayhi waxaa lagu arkaa buu yihi makhaayilu lfaqri calaamadihii faqriga unbaa hada jeer ka muuqda sidii ilaahay uu yidhi calayhi jala wacala uu yidhi yuhuudda calayhim lacaynullah duribat calayhim adillatu walmaskanatu sooma odhan ilaahay ilaahay waxa uu yeelay nimankaa dushooda dulli iyo miskiinnimo faqri oo hadduu si kasta taajir u yahay oo si kasta wuxuu haysto faqiirun baad moodaysaa marka kaa laftiisu waa hadal khabar ah oo aan la odhan karo ama waa been ama waa run matala nin baa wuxuu yidhi isagoo inamadiisii maaragtay la talinaya ayuu inam wuxuu ku yidhi yaa bunaya تعلم حسن الاستماع يا بني إنك يجيو تعلم واحد برتا حسن الاستماع إن تسفي عندك ود جيسته حسن الإنصات مركا درسي دقيسانيسا أما شيكادا دي صاحب كابا كتيرو سيفي يعني أدو دقيساتو برو كما تتعلم سيدا أدو برنايسي حسن الحديث إن مركا أدو لقوقو سوريتي أدو أد شيكادا هايساتو أد شيكاينيسا أدو إن أد سي ولاسان تدكا وغو شيكايسا أدو برنايسو أه وبرو دقيسيغانا وبرو هكو قبصن صاحبك هذا مركيبا دفع صورا سو قفك هذا الكي كجرا هذا الكاس ما لا أوران كرا تعلم مركو كولو قفك تعلم برو ma la oran karaa been baad sheegaysaa ama run baad sheegaysaa midnimo yaa la oran karaa waayo lama oran karo inaad tidhaahdo waa runtaa waa yahay iyo inaad tidhaahdo dee waxba baran maayo labada mooye isagu amar buu ku siiyey waxa uu leeyahay sheekha kutu- kutub kitaabkan qoray awsaa cabdullaahi ibnu cabaas rajulan cabdullaahi ibnu cabaas ibnu cabdulmualib baa u dardaarmay radia allaahu canhuma nin buu u dardaarmay faqaala markaasuu ku yidhi laa tatakalam bimaa laa yacniika ha ku hadlin waxaan ku khusaynin wadaci lkalaama hadalka weliba iska daa fii kaiirin in badan oo mimaa yacniika inta ku khusaysana waxyaaba badan oo ku khusayana weliba hadalkooda ka tag xataa tajida lahu ilaa aad u hesho hadalka mawdican meel hadalkaagu ilaa boos uu ku dhaco aad hesho oo boos dee la odhan karo oo dee hadal walba lama yidhaahdo oo balaqada waxay ku baraysaa meesha hadalka laga odhan kariyo meesha hadalka laga odhan karin ya marka way ku baraysaa haddii kale waxay noqonaysaa kelimatu naabiya kelimad iska soo boodiyay haddaanad hadalka meeshiisii aanad dhigin oo aanad yacni la eegan kelimatu naabiya bay noqonaysaa oo waa maxay innagu soomaalida waxay tidhahda hebel hadalku wuu ka dhacaa nin weyn baa golo ka kacay yacni waxaan munaasib ahayn buu markaa ku hadlay haddii loo naxariisto waa haddaan lagu orin haddii kalena sida masjidkaloo kale qof ka kacay dee waa lagu orinayaaba marka maxaa la odhanaya hadalkii wuu ka dhacay baa la ninka hebelku hadalku wuu ka dhacaa ninka odayga hadalku wuu ka dhacaa waa lagu yaqaana baa lagu odhanaya marka si aan lagu odhan hadalku wuu ka dhacaa wuxuu yidhi waxaad la eegataa buu yidhi hadalkaaga markaad hesho meel aad ka odhan karta uun ka waran hadalkaa markuu ku yidhi laa tatakalam ha ku hadlin hadalkaasu ma khabar baa mise waa inshaa waa inshaa ودع الكلام في كثير مما يعنيك هذا الكلفتي سنة وإنشاء أبو طيب كلفتي سبيل نقصه عليي وحاول سقنا لا تلقى دهرك إلا غير مكترث لا تلقى دهرك وقت قالها لكل من إلا أدقوا وأبي أنا من وأبي لي غير كامويان سند كاغا إيو زمنك إيو واحد دعي بهبه وأبي لي بكليين ما دام يصحب فيه روحك روحك البدن ما دام يصحب فيه روحك البدن انت ما رأيتي شركاغو روح دي سائل صاحب تهي اه شركة الروح دي اسكو جيران المهم هذا الكوحة الله قيبيا خبر إيه إنشاء مركب مسند مسند إليه الله الله لبك المدول لسوقيه وحا الله قيبيا خبر إيه إنشاء فالخبر خبركم ما يصح وحا يصح يسوي أنا يقال إن لا يدعو لقائله نكي كوحة الله إنه صادق فيه رنبو شيغيا أو كاذب فيه أما بين بكو شيغيا أواسدي فإن كان الكلام هديو هذا الكياهي مطابقا للواقع سيدا كرتمد وافقسا هديو هذا الكياهي كان قائله صادقا لأنك يريوارنتي وإن كان غير مطابق له هدي ما أنت هو إننا يهل حقاقا أن روبك بدأ إلى الله أمضرت السماء في أرض كذا dhulkaa ku roobbaa ku daayay meel heblaayo oo deedna la soo ogaado roobba la waayo dee waa kaadibkaasi amdarat isamaawdii uu yidhi yaa waa been bay noqotay hadduu maanta ninina yahdo xadara ra'iisu ra'iiskii baa yimi burco ayuu yimi oo sidaa yidhaahdana wax yimina aan la ogeyna kaasina waa kaadibun fiihi been buu sheegay haddii maaragtay hadal runa la sheegana oo hadal runa la la yidhaahdana oo xadar alustaadu matalan macallinkii baa yimina taasina waa run run bay tahay labada kelmadoodna xadara matalan waxaa la odhanayaa waa musnad alustaaduna waxaa la odhanaya waa musnadun ilayhi waa kii wax laga sheegayey wax lagu xukumayey ee xuduurka lagu xukumay ayib qaacidadaas saasay odhanaysaa walinshaa waxa inshaaga la yidhahdana ma la yasixu wixii aanay suuragal ahayn weeyaan an yuqaala in la yidhahdo liqaa'ilihii qofka yidhi lama oran karo ba innahu saadiqun fiihi run buu sheegayaa aw kaadibun fiihi ama been buu sheegayaa lama oran karo oo dee haddaan imka ku idhaahdo qum kac dee ama waad kici ama waad fadhiisan laakiin waa beentaa maday odhan kartaa talow si kale aday odhan kartaayo dee haddaan amarku siiyey amarkana aanan markaa dee amar aan dee bixin karo aanu ahayn dee ima kicin kartid iyo wax saasa hadalkaas waa darnaan karaa soomaaliga ya laakiin yani haddaan ku idhaahdo istaag matalan ba ama wa- wa- qum ku idhaahdo ma odhan kartid waa beentahay ma odhan kartid qaacidada markaa waxay odhanaysaa faqrada saddexaad likulli jumlatin jumlad walba oo min jumali alkhabar ka mid ah jumladaha khabarka iyo walinshaa iyo inshaaga hadalku ama ha ahaado khabar ama insha ha ahaadee jumlad waliba waxay leedahay ruknaani laba rukun bay leedahay rukun waa garanaysaana dee waa shayga wuxuu ku taagan yahay yacni labadaa rukun haddii aanay jirinna hadalba ma jiro kalaamkii carabiga ahaa inuu naqaanayba ma jiro kalaam kale oo yacni luqada xagga luqada ah laakiin kalaamkii naxwiga ahaa ma jiro kalaamkii waxaa jira un maaragtay xagga luqawiga ahaa ee ishaarada iyo cuqadka iyo yacni dilaalaadka noocaasa lahaa unbaa jira laakiin haddaan labadaa rugni jirin ma jiro kalaamkii naxwaha ahaa likulli jumlatin jumle walba oo min aljumal آه، جمل الخبر والإنشاء ركن على لبا ركن بي لهدها ركن وحا لهذا محكوم عليه مثل حكميه ركننا وحا لهذا محكوم به مد أو ح- آه، محكوم عليه مثل وحا لغو حكميه هو محكوم به شيء لا حكميه هذا هو يسمى الأول كهره وحا لهذا إيه أين نريد محكوم عليه وك وحا لغا شيغي وياني مسندا إليه بي لهذا مسندا إليه بي لهذا والثاني كلامنا وحا لهذا مسندا بي لهذا وما زاد على ذلك انت وحي كبدن او مسندك iyo musnadee ilayhiga hadalka wixii dheeraad ka ana oo aan ahayn غير المضاف اليه مضاف اليهiga iyo wasilati مضاف اليهiga iyo silada wadi waxa lumanayaa naxwi baa lagu garanayaa inta labada marka laga soo reebo iyo musnadka iyo musnad ilayhiga hadalka inta kale oo dhan waxa loo yaqaanaa qaydun qayd baa loo yaqaanaa oo mafcuuladii kowdhe mafaaciishi shanta ahaydii maxaan ku idhaahdaa ee jaar majruurkii iyo ee darafkii iyo mafaacishii wixii dheerdheeraad oo dhan xaalkii iyo tamyiizkii iyo waxyaabaha noocaas oo dhan waxaa la odhanaya waa qayd hadalku markuu qaato mu- musnadka iyo musnad ilehiga waxaa inta kale la odhanaya haddaanu mudaaf iyo mudaaf ilehin ama sila ahayn waxaa la odhanayaa inta kale waa qaydun baa la odhanayaa haddaba waxaan in yar ku noqonayaa musnad iyo musnad ilehi maxaa musnada maxaase musnad ilehi ah musnad had iyo jeer waxaa noqon karaa khabar uu mubtade leeyahay khabar mubtade leeyahay waa musnad had iyo jeer haye ficilka taamka ah ee naaqiska ahayn kaanay walaalaheedaan ahayn isaguna waa had iyo jeer waa musnad sidii hadda aanu lahaa xadar alustaadu xadaradaasi waa musnad waxaa kaloo musnada ismu ficilka wixii la odhan jiray haddaad matalan waladaalliin markaad tidhaahdo aamiin haddaad tidhaahdo aamiin matalan waa istajib istajib anta istajibtaa ay la macno tahay ama aamiintaasi waa musnad ilaa waxay la mid tahay ficil bay la macno tahay waxaa kaloo iyadana musnad ah mubtadaha maaragtay isaguna wasfiga ah ee istaqnaa bimarfuucihi la odhan jiray ee aan khabarka qaadan ee marfuuca qaata mubtadaha marfuuca qaata إلا نحوها مركن جونا وين ونجد مبتدوه والله ومبتدئ له خبر إيه مبتدئ له مرفوع سد مسد الخبر مركا مبتدها وصفك خبر كد يقطومي يسوون هذه تروى مسند خبر كان يولا له دوا مسند خبر إن يولا له دوا مسند مستر كفعل كنا عيب ومسند ومسند أدان كنا شكرا يا معناه أشكرك باي كده كنت أسمعها أمان كده سعيا في الخير خير كفيد ذال سعيا أمان كده صبرا في مجال الموت صبرا صبرا يعني اصبر باي كده كنت أسمعها يد لفت دوا مسند مفعول كلاباد يضنا ظننت النجاح سهلا سهلا تامارتي مفعول كلاباد يضنا سونا ومسند مفعول كص مفعول كصدح هذا أرى أرى يعلم ومسند سديد بان تري ما ما تضبع طيب وحا مسند إليه مرك مسند إليه وحا فاعل كفعل كتام كاقاتا فا فعل تام فاعل كيس أما وح أما وحش فعل تام شبهي oo xadar alustaad ustaadku waa musnadu ilayhi waxaa isaguna maxaa musnadu ilayhiya naa'ibu faacilku isnagu had iyo jeer meel kastaba ha jooge ya waa musnadun ilayhi naa'ibu faacilku ama wixii shabahay waxaa isaguna musnadun ilayhi ah mubtadaha khabarka leh hadda markii khabarkaynu lahayn baa baa musnad ahaa ogow hadda waxaynu ku mubtadaha khabarka leh maxaa kaloo musnada kaana ismigeeda ama inna ismigeeda isaguna waa musnadun ilayhi isaguna mafcuulka koowaad mafcuulka koowaad ee ay dani leedahay waa musnadun ilayhi mafcuulka labaad ee araa ay leedahayna waa musnadun ilayhi lix baan sheegay marka intaa waxaan doonayaa inaanu kala garanno labadan rugni ee laleeyahay jumlada midna musnad baa la yidhaahdaayo waa wixii la xukumayey ya midna waxaa la yidhahdaa musnadun ilayhi waa wixii wax lagu xukumayey ya haddaan imanka idhaahno ukhrija طaalibun min almasjid ukhrija waxaa laga saaray طaalibun arday baa laga saaray min almasjid waxaa wax lagu xukumaya ee la xukumaya waa maxay waa طaalibka waa naabilfaacilka ikhraajkan la saarayna waa maxkuumun bihi waa wixii la xukumay oo waxaa loo yaqaanaa musnadun musnadun baa loo yaqaanaa ama maxkuumun bihi kan aalibka ee mukhrajka ah la saarayna maxaa loo yaqaanaa musnadun ilayhi musnadun ilayhi arrintaas inaan baranaa muhima laakiin waxyaabo badan oo faa'iido badan baa ku soo socda dersiga oo ardadu weliba ay had jeer ay ka liidato su'aalaha oo dhan ma fahmaan waxyaabaha su'aalaha la isku weydiiyo iyo su'aasha meesha horta ku socoto iyo waxa lagu weydiinayo iyo tasdiiqa iyo tasawurka tasawurka qura التصديق والتصور هدي aad markaa ka barato dersigan maanta ayaa faa'iido kugu jirta ma huwa tasdiiq wa ma huwa tasawur iyo meesha su-aasha ku dhacayso iyo su-aasha lagu weydiiyey waa noocee maxaa lagugu weydiiyey su-aasha ma hamzaa lagugu weydiiyey ma hal baa lagugu weydiiyey ma kayfaa lagugu weydiiyey ma annaa baa lagu weydiiyey ma ayna baa lagugu weydiiyey ma mataa baa lagugu weydiiyey ma ayna baa lagugu weydiiyey ma maa baa lagugu weydiiyey ma man baa lagugu weydiiyey adawaat alistifaamka oo qura maaragta isticmaalkeeda iyo sida jawaabteeda hadha usoo baxaysa oo keliya ayaa ayaa insha allahu tacaala ayaa faa'iido badan aynu ka helaynaa iyo waxyaabo kale oo iyadan hadalka macaankiisa iyo dhadhankiisaba maaragtay aynu xinooga taraysaa taa markaynu garanno haddana balaaqadii rasmiga ahayd oo lafdigii iyo macnihii iyo ta'diyat alalfaad iyo ta'liif alalfaad wixii sidii hadallada laisku geynayey iyo yacni qur-aanka fahamkiisii iyo icjaazkiisii iyo macaankii hadalka waxaasoo dhan baynu ugu tegi doonaa isticaarada iyo insha allahu iyo tashbiihaadkana waa ku noqon doonaa maanta insha allah waa gelabgelabe intaasaan kusoo koobinaya dad raallina iga ahaada waxaan isinun habsaamin bal horta iminka صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم